أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dowladda shiicada iiraan ayaa si rasmi ah u shaacisay inuu halaagsamay madaxweynihii dowladdaas kadib markii ay burburtay diyaaraddii uu la socday tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro loola beegsaday cadowga allaha oo ka kala dhacay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askarta haybiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah xilli uu isa soo tarayo qulqulka maleeshiyaadka toobadkeenka ah ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo uu u soo gebagabeeyey maktabka dacwada wilaayadaas wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa dowro sharci ah u soo gebagabaysay wilaayadda deegaanada hoostaga degmooyinka kamsuuma iyo jamaame ee wilaayadaas kadib munaasabad ka dhacday degmada kamsuuma عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay labayo tobanka dulqacdaha kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa si rasmi ah u shaacisay inuu halaagsamay madaxweynihii dowladdaas kadib markii ay burburtay diyaaraddii ula socday cali aadan caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya telefishinka waddanka iiraan iyo warbaahinta kale ee iiraan laga leeyahay ayaa xagiijiyey geerida madaxweynihii iiraan ibraahim ra'iisi iyo wasiirkii arrimaha dibadda xuseen amiir cabdulahyaan iyo wafdigii la socday kadib markii saakay la helay goobtii ay diyaaraddu kula dhacday saacado badan oo baadigooba kadib madaxweynaha halaagsamay iyo wafdigiisa ayaa kasoo laabtay gobolka azerbaijaan iyagoo kusii wajahnaa magaalada tehraan ee caasimadda waddanka iiraan balse waxaa mar qura la waayay diyaaraddii ay la socdeen taasoo markii dambe burburkeeda saaka laga helay aagga buuraleyda ah ee bariga gobolka azerbaijaan marka laga soo tago madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda waxaa sidoo kale shilkan diyaaradeeda ku dhintay mas-uuliyiin dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyihii bariga azerbaijaan wakiilkii hogaamiyaha sare ee iiraan ee bariga azerbaijaan madaxii ilaalada madaxtooyada duulayaashii diyaaradda iyo qaar ka mid ah ilaalada mas-uuliyiintan kadib geerida madaxweynaha dowladda shiicada ah ee iiraan iyo wafdigiisa hogaamiyaha iiraan cali khumeyni ayaa dalka iiraan kaga dhawaaqay baroordiig muddo shan maalmood ah kadib khasaaraha baaxadda leh ee kasoo gaaray shilkii diyaaradeed dowladda iiraan ayaa si dhaqso ah ugu dhawaaqday wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee waddankaasi kaasoo loo magacaabay cali bakari shir deg deg ah oo ay isugu yimaadeen golaha xukuumadda ayaa lagu magacaabay cali bakari inuu noqdo wasiirka cusub ee arrimaha dibadda kadib geeridii wasiirkii hore waxaa sidoo kale shirka xukuumadda lagu magacaabay lix guddi oo gaar ah oo dabagal ku sameeya qaabka loo maareeyo arrimaha dalka muddadaasi ururo iyo dowlado dhowr ah ayaa ka hadlay geerida madaxweynaha iiraan waxaana ka mid ah ururada ka hadlay ururka shiicada ah ee xisbu shaydaan iyagooo sheegay in mujrimka weyn ee dhintay uu u ahaa walaal weyn iyo saaxiib u taagan danahooda iyaga oo shacabka iyo dowladda dalkaasi ugu tacsiiyey geerida mas-uuliyiintaasi sidoo kale dowladaha turkiga iyo qatar ayaa ka mid ah dowladaha durbadiiba ka hadlay musiibada ku habsatay nidaamka iiraan madaxweynaha waddanka turkiga iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ayaa si isku mid ah ula soo degdegay tacsida ku aadan geerida madaxweynaha iiraan ibraahim ra'iisi iyo wafdigiisa sidaas si la mid ah boqorka dabadhilifka ah ee qatar ayaa isagana qoraal uu soo saaray ku yidhi waxaan xukuumadda iyo shacabka iiraan uga tacsiyeynayaa geerida ku timid madaxweynaha wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo saaxiibaday la socday iiraan maanta waxay u tahay maalin madow kadib markii shil diyaaradeed ay ku halaagsameen qaar ka mid ah madaxdii waddankaasi uga saraysay sida madaxweynihii iyo wasiirka arrimaha dibadda waad mahadsantahay walaalka caliyare tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro lala beegsaday cadowga allaha oo ka kala dhacay magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho marwaan maxamed ayaa siyaanba qaadaya warbixintan iyadoo maalinnimadii shalay ciidamada mujaahidiinta ay howlgal qaraxa ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho islamarkaana qaraxaasi lala beegsaday jarnaal murtad ah oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa waxaa xog dheeraad ah laga helayaa qaraxaas jenaraal murtada xasan jaamici ayaa qaraxa la beegsaday xilli uu la socday gaari qooqan ah sidoo kalena ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ilaaladiisa gaarka ah jenaraalka ayaa waxa uu dhaawac culus ka soo gaaray qaraxaas sidoo kale waxaa qaraxaas ku dhintay saddex askari oo ilaaladiisa gaarka ah iyadoona ay ku dhaawacmeen laba askari oo sila ilaaladiisa ah waxaana xusid mudan in dhaawaca jenaraalka uu yahay mid culusa mujrimkana shaadola dirarka ah ayaa mujaahidiinta dhowr jeer oo hore kula dagaalamay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya halkaasi oo sidoo kale uu ku dhibaateeyey dad muslimiin ahaa iyadoona ciidamada mujaahidiinta ay baadigoob gaar ah ku hayeen janaraalka dhaawaca garaabka ah uu ka soo gaaray qaraxa dhanka wilaayada baaya ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee boonkaay ee magaalada baydhabo waxaa dhawqa rasaasa dagaalkaasi si aad ah looga maqlaya xaafadaha magaaladaas ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen ugaarsi xoogan ku haya cadowga allaah ee duglaanka shareecada dirirka ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada raxmaanka mahadsanid marwan wilaayadii islaamiga iiraan ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah xilli uu isa soo tirayo qulqulka maleeshiyaadka toobadkeenka ah ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed nuur cabdi cali iyo yuusuf cali cabdulle waa labo askari oo in muddo ah garab iyo gaashaan u ahaa baadilka lana dagaalamayay xaqa iyo ehelkiisa kuwaasoo ugu dambeyn allah fadligii ka soo baxay safka cadowga allah iyagoo taa'ib ahna lagu soo bandhigay wilaayada hiiraan labadan askari ee kasoo towbadkeenay gaalnimadii ay ku dhaceen ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadkii ku degmay suuqgeynta iyo xayeysiinta kufriga iyagoona tababarkooda kusoo qaatay dalka itoobiya askartan waxa ay sidoo kale qayb ka ahaayeen maleeshiyaadkii xasan garguurte uu geeyey gobolada dhexe iyagoona ka qayb qaatay dagaalkii weynaah ee caws weyne halkaas oo ay si dirqi ah kaga soo badbaadeen gumaca mujaahidiinta markii towbada loo qabtay ayay waraysigan siiyeen idaacadda islaamiga ah ee andalus magacaygu waa nuur cabdi cali waxaan kasoo jeedaa deegaanka dabayoelde ciidamada waxaan ka raacay degmada bulibirte marka muqdisho la geeyey waxaa u dhaliyey waa maskax darro oo aqli la-aan ah haddana waa doonaan kasoo laabtay marka walaal waxaa mataqana qofka bilaadanka waan qaldama waana kasoo laabtaa qaadka shar waa ku dhac maantana kasoo laabtay marka maantana waxaa la jiraa walaada islaamiga ah. markaan bulburti ka tagaayay waxaa layga qoray xerada oo bagabeso waxaa leegeyey diyaarada layga qaado waxaa leegeyey xirnaanac xirnaanac doo- dhowr iyo toban casho aan joogay waxaa leegeeyey waxaa leegeeyey mataqana wirsho wirsho aan saddex bilood oo tababar ah kusoo qaatay waa laysoo celiyey maslaxa laysoo celiyey maslaxa dhowr iyo toban bilood joogay saddex bilood camal meelahaas ay joogay waa lay qaaday haddana waxaa lay geeyey waxaa lay geeyey galgaduud gaar ahaan deegaanka coosweyne dagaalka walahi walaal dagaalkaasaa sowlara u dhacay say walaayada islaamiga u rabta u dhacay wallaahi walaale wax hadda oo horta dagaalkaas waan joogay ilaa uu ka dhammaado ilaa uu ka bilowda waan joogay oo xerada waan ku sugnaa horta waa dhacay dagaalkaas waana mataqaana lagu baaba'ay si fiicana loogu baaba'ay marka wixii gawaaray iyo waxaas nagala qabsadeen waa kolay ummadda dhan muslimiinta meel walba joogta waad ogtahay marka waxaan leeyahay nin walba meeshuu mataqaanaa u dhashay ama mataqaanaa gobol gobollada soomaaliya nin walba meeshuu mataqaanaa uu ka dhashay koleyba waa walaaya ku sugan nin walba meesha jooga iska dhiiba koley mataqaanaa nin meel kale ka dhashay hadda inta isku sii dhibaan ma ma dhahayo laakiin nin walba deegaanka ku dhashay waa la xukuma soo la maamulaa marka dadkaas maamulaha ha isu dhowiyaan dheelaa magacaygu waa yuusuf faarax cabdulle ku dhashay gobolka hiiraan arka deegaanka dabyoodlo degmada bulwurta halkaas ayaan ka raacay ciidanka waxaan kusoo wax bartay sida loo yaqaano dowlad deegaanka etoobiya halkaas ayaan kusoo qaatay tababar saddex bilood ah wallaahi runtii macallimiin horta oo soomaali ma etoobiyan ay ahaayeen waxay ahaayeen saddex macallin marka saddex bilood waxaan kusoo qaatay tababar muqdisho lagu soo celiyey suuqa xoolaha xer maslax xer maslax meesha ayaa- meesha ayaan waxaan joogay ugu yaraan laba bil- laba bil camal ade adii muddo laba bil ayaan ku jirnay kabacdigeed hub ayaa nala siiyey hubka markaan qaadanay waa nala kaxeeyey halkaas waxaan qaadnay xeebta adbisaa loo yaqaan deexda bari cawsweyn ayaan tagnay cawsweyn waxaan joognay saddex beri maalintii afraad dagaal ayaa ka dhacay meesha dagaalka wallaahi horta si- inkastoo maaragtay xabadii dagaalka ay ugu cusbaayeen runtii meesha dagaal aad u fulan baa ka dhacay meesha waa lagu jawaaday marka wallaahi qaraxyada aniga kii ugu horreeyay ayaan xasuustaa maana inta kale ma xasuustaade inta kale waaba xa- xal maayn ade meesha wallaahi rag badan oo saaxiibayaashii oo ku dhaawameen qaar qaarna waa ku geeridaan ade bartaas lugtaan kasoo qaaday habeenka waxaa soo riday galcad waan kasoo gudbay waxaan imaaday bulwurta askartan taa'ibiinta ay ay soo bandhigtay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa kusoo aadaysaa xili maalmo ka hor sidan oo kale wilaayada jubbada hoose ay soo bandhigtay askar towbadkeenayaal ah waana qayb ka mid ah qulqulka haraadiga maleeshiyaadka xasan garguurte waad mahadsantahay cabdiqani bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo uu u soo gebagabeeyey maktabka dacwada wilaayadaasi sida uu ku warramayo cabdiqaadir maxamed rabaani dowradan oo loo qabtay dad boqolaal gaaraya ayaa ka dhacday deegaanka walaq ee hoostagta degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bokool dowradan oo socotay muddo toddobaad ah ayaa waxaa lagu qaatay duruus diini ah iyo muxaadaraad taas oo lagu baraarujinayay bulshada muslimiinta ah si ay uga faa'iidaystaan barashada cilmiga shareecada islaamka qaar ka mid ah ardaydii ka faa'iidaystay dowradan oo la hadlay warbaahinta al andalus ayaa sheegay in ay wax weyn ka faa'iidaysteen muddadii ay dowradu u socotay ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل أين ولد وأين مات وكم كان عمره صلى الله عليه وسلم ولد في مكة ومات في المدينة كم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وهم إبراهيم قاسم عبد الله زينب رقية أم الكلثوم فاطمة بدأت هذه الدورة في محافظة الولق في إقليم البكول الإسلامي والتي استفادها العدد الكثير من الرجال والنساء فضلا من البنين والبنات وأخذنا خلال هذه الدورة كتاب التربية الإسلامية مع محاضرات مختلفة في ضمن هذا الكتاب عقيدة الصوم الزكاة الجهاد السيرة أذكار النبي أركان لا إله إلا الله وهي اثنان وهما النفي والإثبات ما معنى شهادة لا إله إلا الله معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبره واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ما أعظم ما أمر الله به أعلم ما أمر الله به التوحيد mayba kale mayleeraha isuku faa'iidaysanayhin shan oo kutaabkasay ku mid ee hordhaangnaho una kasaanin nin baraarijeen nin faa'iidooyan mayba ku mid ee kitaabkasay ninka sheegayhin alcaqiida alfiqi asiira aladakaar aljalbaab almar'a intaasay dhoonka koobanahay oo ninka faa'iidooyen kolay maybaa lahaa maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga bakool ayaa dardar gelinaya dowraadka kala duwan ee loo qabanayo qeybaha bulshada kuwaas oo lagu soo dhisayo wacyiga iyo garaadka ummadda muslimiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool mahadsanid rabaani ugu dambayntii wilaayadii jubbada hoose ayaa dowlad sharci ah u soo gebagabaysay wilaadda deegaanada hoostaga degmooyinka kamsuuma iyo jamaame ee wilaayadaas kadib munaasabad ka dhacday degmada kamsuuma bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan eegaya ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربى وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفسى dowradan oo loogu magacdaray ashahiid biidniillaah sabriya cumar cabdulle oo ahaa waaligii deegaanka koban ee hoosaga degmada jamaame ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa loo qabtay in ka badan konton ka mid ah wilaadda deegaanada hoosaga degmooyinka jamaame iyo kamsuuma waxay socotay dowradan muddo toban maalin iyagoo ku qaatay duruus kala duwan oo sharci muxaadaraad iyo duruus ku aadan idaarada xafladdii gebagabada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarraysay wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose culimo salaadiin waxgarad iyo martisharaf kala duwan ugu horeen sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka ayaa dareensiiyey wilaayaddii dowladda loo qabtay mas-uuliyadda iyo waxa ay ka dhigan tahay waad arkaysaan gadaal waxaa ku yaalla kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi xadiidkii nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam mid kasta waa ilaaliye waxa uu ilaaliye ka yahay waxa macnaha loo diray dadkii xadiidka waxaa ugu horeeya alimaamu raacin imaamku iyo mas-uulku waa ilaaliye hadduu tuulo yahay iyo hadduu madaxa u sarreeyan yahay intuba waxaweeye waa imaam weeyaan waa mas-uul weeyaan waa laga ama talo qaadanaya asaguna mas-uuliyadda waa inuu garto kuwa ayaga la maamulayana mas-uuliyadda waa inay gartaan ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray sheekh axmed abuyuunis waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isagoo si adaa ula dardaarmay raggii wilaadda ahaa ee dowladan ka faa'iidaystay waxaa markan loo baahan yahay inaan ku dayno nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiis iyo qaabkiis samayna aan samayno baa loo baahan yahay ummaddana aan u naxariisno aan ku noqonin dad ummadda ku ad adag aan noqonin baa loo baahan yahay waa kale walaal dardaarmaynaa addacwatu ila allah ummadda inaan gaarsiinno dacwo iyo diin aan gaarsiinno way maalmahaan aad akhriisanayseen ama aad baranayseen oo khayrka badana oo halkan aad ka soo jeediseen oo aad bandhig aad ku samayseen waxaa loo baahan yahay inaad la fadhiisinin inaad gudbiisaan baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dadkan aad gaarsiisaan baa loo baahan yahay walaalayaal ummadda markaan inaan gaarsiino dacwo iyo diin baa loo baahan yahay waxaan kala dardaarmaynaa walaalayaal ummadda inaan ka sahno caqiidada saxiiga alcaqiidatu saxiixa ummadda uman caqiidada laga saxo ummadda waxaa loo baahan yahay in caqiidada oo faasidka ah aan ka dhigno oo aan gelino caqiidada saxiiga aan gelino ku beerno baa loo baahan yahay walaalayaal waxaan kala dardaarmaynaa walaalayaal inaan ka fogaano dulmiga inaan ka fogaano idaacadda islaamiga andalus ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah raggii wilaadda ee dowladda ka qayb galay annagoo ah wilaadda tuulooyinka muxaafada jamaame iyo muxaafadatu kamsoma annagoo ah alxamdulilah dowlaadkaas ayaanoo soo gabgaboobay kitaab fara badan ayaa ku qaadanay alxamdulilah annagana insha allahu tacala waa tadbiiqi doonnaa waxaana annaga walaadda labada degmo kamsuuma iyo jamaame aad iyo aadaan ugu faa'iidaysanay kitaabo fara badan aan la soo koogi karan ayaan ku qaadanay waxaan doonaynaa in doorooyinkan loogu soo celceliyo sida ugu dhaqsiyaha badan aad iyo aadaan ugu faa'iidaysanay waxaan rabnaa in loogu soo celceliyo waa qayb ka mid a dowraadka silsiladaha ee ka soconaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose kuwaasoo si isku mid ah loogu qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada waad mahadsantahay walaalka abuu iiman walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madla insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu